waxaan qabanay dad tahriibiyaal ah yaryar ah toban iyo siddeed qof ka kooban tobanka ay dumar yihiin siddeedana ay rag tahay dhammaantoodna waxay caddeeyeen inay yihiin tahriibiyaal oo dad dhallinyaro ah oo soomaaliyeed juhdi lagu soo bixiyey waalidiin ay dhaleen dalka iyo dadka iyo diintaba inay wax taraan la rabay waxaa noo muuqatay halkaas arrin halaaga inay ka socoto sida ayadaa darteed markaan aragnay waan qabannay waxaan u qabannaynu waa soomaalinimo waxaan ku haynaa saldhigga degmada luuq sida ayadaa darteed dadka qaar waa la soo sheegtay qaarna weli lama soo sheegan waxay diideen inkay familada ay yihiin iyo meelaha ay ka soo jeedaan dad diidaa jiro waxaan rabnaa marka dadkaas cidday dad ka maqan tahay inay la soo xariiraan degmada luuq gaar ahaan saldhigga degmada luuq ciddii la aqoonsadayna waxaan ku samaynaa cidda ama ay u soo dirsadaan ama sida ay ugu soo tashadaan yaan maaragtay yaan ku garab qabanaynaa oo ku kaalmaynaynaa dadkaasu sida noola sheegay ilaa iyo etoobiya ilaa iyo adis baan ku soconnay dhaheen halkaas tarriibayaasha istaba socdaan muqdisho xafiis ay ku leeyihiin meesha la yidhaahdo doolow bay hadda ku socdeen sidoo kale giddiga kale etoobiya iyo dadka kolley u yeeray ay ku sugayaan marka waxaan rabaa arrintaas tahriibayaasha soomaalida dadka dhan inay ka foojignaadaan cid kastana waxaan u malaynayaa soomaaliya waxaa laqday bad iyo berri baa kala laqay iyo maaragtay iyo iyo iyo magafo iyo silac bay u dhuntay marka inta awooddeenna waxaan rajaynaynaa intaan wax ka qaban karna ka qabanno kolley dadkaasu dadkii dhalay caawa meel ay u raadiyaan ma jirto marka waxaan rabnaa annagana culays bay nagu yihiin hayntooda waxaan aad iyo aad u jecelnahay haddii ay keliibkaas arkaan inay dadkooda ka soo raadsadaan halkaas hadde wixii oo oo dadkooda sheegan waayey koley dad fara badan baa dadkooda soo sheegtay marka ilaa amar dambe cidda haddaan meel ugu sheegay inaan maarata ku sinaan jecelnahay waana dad culus haddee toban iyo siddeed qof waa garanaysaan oo dhallinyaro ah meesha ay ka baxaan waa waa waa wax annagana saamaynayo guud ahaan saamaynayo soomaaliya saamaynayo marka intaas weeye dareenkeenna saakuu ku saabsan yahay aad iyo aad baan dadkeenna iyo dalkeenna ugu lex jecloonaynaa waxaan rabnaa marka qof kasta ooy dhibaysa arrintaas inay qayb ka qaadato sida looga hortegi lahaana falankeeda maaragtay laga hortago aad iyo aad baad u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu